guddiga komishinka doorashooyinka somalilan ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha somalilan ee shanta sano ee soo socota loo doortay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro isagoo helay lixdan iyo saddex dhibic sagaashan iyo laba boqolkiiba cabdiraxmaan ciro ayaa ka guulaystay muuse biixi cabdi iyo faysal cali waraabo oo ay ku tartameen doorashada madaxweynaha guddoomiyaha guddiga komishinka doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa tirada guud ee codaysay doorashada madaxweynaha iyo doorasho iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa lix boqol toddobiyo afartan kun siddeed boqol iyo saddex iyo lixdan tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa lix boqol siddeed iyo soddon kun boqol iyo lix iyo labaatan tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sagaal kun shan boqol iyo siddeed iyo labaatan halka natiijada ku-meelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guulaystay mudane maxamed cali cabdi maxamed ugu dambeyntii sida ku cad qodobka boqol iyo siddeed iyo soddonaad fiqradda koowaad xarafka xa iyo qodobka boqol iyo lixiyo afartanaad fiqradda afraad komishinka doorashooyinka qaranku wuxauu nuqulka rasmiga ah ee natiijooyinka doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka u gudbinaya maxkamadda sare si ay uga gudato waajibaadkeeda sharciga ah sidoo kale doorashada asxaabta siyaasadeed ee somalilan ayaa waxaa ku soo baxay xisbiyada wadani kulmiye iyo kaah sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha komishinka doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenku madaxweynuhu waa sidan tirada codadka xisbiga wadani helay waa afar boqol iyo toddoba kun sagaal boqol iyo siddeed cod oo u dhiganta boqolkiiba saddex iyo lixdan dhibic labiyo sagaashan tirada codadka xisbiga kulmiya helay waa laba boqol shan iyo labaatan kun shan boqol iyo sagaal iyo toban cod oo u dhiganta saddex iyo afar afar iyo soddon dhibic koob iyo siddeetan boqolkiiba tirada codadka xisbiga u cid helay waa afar kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashan oo u dhiganta zero point seven four ama eber dhibic toddobi afar iyo toddobaatan ma jiro xisbi ama urur helay boqolkiiba labaatan codad codadka gobol kasta sidaa daraaddeed komishinka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku-meelgaarhka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guulaysteen kow xisbiga wadani laba ururka kaah saddex xisbiga kulmiye
doorashadan oo saddex iyo tobankii bishan ka dhacday somalilan ayaa si weyn loogu loolamay iyadoo meesha uu ka baxay xisbiga ucid oo hogaaminaya faysal cali waraabe